Qoysaskan maanta loo qeybiyey deeqdan raashinka ayaa ah kuwa markaasi haysta carruur agoon ah. Raashinka ayaana isugu jira dhowr nooc oo kala duwan sida bur, bariis, sokor, saliid iyo timir. Waxaana soo baxsaday raashinkan maanta loo qeybiyey qoysaskana muwaadin reer Jubbaland ah kaas oo lagu magacaabo Axmed Yaasiin isagoona ugu talagalay in bisha Ramadaan uu afuriyo carruurtan agoonta ah iyo waalidiintooda. Raashinka ayaana wax badan u tari doona qoysaskan. Qaar ka mid ah qoysaska nasiibka u helay in loo qeybiyo raashinkan ayaa u mahadceliyey shaqsigii la soo baxay raashinka walaalaha muslimiinta ee aqoonta ku sadaqaystay raashinkan dhammayska tiran waan u mahadcelinaynaa iyo walaalaha kale ee soo qalqaaliyey ee iyaguna wakhtiga ku bixiyey dhammaan waan idiin mahadcelinaya walaalahayga qaaligaha aqoontana maxaan ku dhahayay inay wax la taro waa maalinta ay ku mudan tahay waana idiin mahadcelinayaa anoo ahaa nimca cali ibraahin waan idin salaamaya walaalahayga qaali waan salaamahaya qalqaaliyaasha iyo gabdhaha dhammaantood agoonta waan salaamahayaa wiilkii sadaqadu baxsaday ajri xasanaad allaha ka siiya bisha rabadlaan ku sadaqaysta agoontooda aad baan ugu mahadcelinayaa walaalkay asalaamu calaykum waraxmat qadar maxamed oo ku hadlayey afka dhallinyarada wakiilka ka ahayd qaybinta raashinkan ayaa dhankiisa u mahadceliyey axmed yaasiin isagoona dhallinyarada kale ugu baaqay in sidan oo kale ay u soo caawiyaan walaalahooda bismillah alxamdulilah wasanaa ilahi wasalaatu wasanaa calaa rasuulilah sal alayhi wasalam amaa bacd eh, maanta waxaan joognaa magaalada kismaayo khaasatan eh, farjano waxaan halkan aan iskugu nimid waxaa weeye munaasabad lagu sameynayo dad agoon ah in aan afurino Eh, qorshahaana waxaa ka shaqeeyey ama soo diyaariyey ama dhaqaalaheeda bixiyey axmed yaasiin cali dheere isagoo ugu talgalay in eh, bisha ramadaan uu walaalihiisa eh, intii tabarah uu kala qayb qaato halkan waxaa noo fadhiyo soddon qoys Eh, axmedow waa ku mahadsan tahay eh, wixii aad soo dhiibtay dadka walaalihina awee gaareen Eh, ilaahayna ka abaalmariyo Eh, adeerna allah ugu naxariisto oo ii sheegay ducadiisa Eh, ducadana allah ka wada aqbalo Eh, waxaan kaloo codsan lahaa dadka kale in ay qof walbo meel walbuu joogo oo dhibaataysan ama dadka masaakiinta ah ama dadka agoonta haysta bishan bishii barakaysneed weeye inay u gurmadaan ee waxay awoodaan cidday doonaan ee ama ay mas-uuliyad uga dhigi karaan ay u soo dhiibaan waa mahadsantihiin eh, waan waxaa kaloo u mahadcelinaya bahda saxaafadda iyo tiimkii ka soo shaqeeyey iyo waalidiintii nagu sabray intii aan wax siinaynay qoraxda usoo fadhiistay reerkooda ka soo tagay waa mahadsantihiin waxaan leenahay eh, tawfiiqda allah na waafajiyo ramadaanka khayrkiisana allah na siiyo kulligeennana allah noo wada dembi dhaafo intii dhimatayna allah u wada naxariisto ciddii shaqada soo wada qabatayna ajar khayr badan allah ka siiyo ee ugu horeyso bahda saxaafadda ee tawinaysa waa mahadsantihiin